bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal maalin fayla welibaa ka dhowaada sanaa barnaamijkii xog waran oo xilyadan haatan ku baratan idaacaddan tahowdaasing marsiida anooe maxamed cali yuunis iyo barnaamijkii la diyaar ah maalin fayle dhegaystayaal taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa afarta bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka qodobada barnaamijka xog waran isinka dheegi doontaan dhugunsadayaal weliba ku mid aha xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir oo ku midda baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya weliba uu saray kiiska ikraan aylan dhibaataynay dad walangalab sana oo soomaaliyeed barnaamijka dhegaystayaal siinkahayna wasaaradda walbarashada dowladda federaalka soomaaliya oo la ka eedaya in welwel badan iyo ka abuurtay ardayda soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir mayoo sababta barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal xildhibaan jeesow al-shabaab shaqama kale dilka ikraan ee dadkii falkaas ka dambeeya gacantahay ha ka dhikoy yeedhi xildhibaankaas oo geeg warbaahinta kala hadalay caasimadda baydhan oo amari in mar kaleed reed firola ka samay galka weerarkii setembar lamaada kun tomiyo kow lamaada kun iyo kowdii ee maraykanka laga qaaday setembar haddaba dacwadda qaab nuucelin samay doona barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal maxbuuskii laha qobday dagaalkii ciidamada maraykanka iyo hana saraxi sanatar sanadkun talow ku guulaysado doone barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal iyo new zealan oo ballan new zealan oo new zealan oo markaas ballanka galli intii xoojii doonta ee shuruudo adagna harogu doonta oo ku saabsan ururada argagixisada qodobadaas iyo qodobadii kalehaniyo kordhiya barnaamijka ka dheegi doontaan xog waran barnaamijka muddada usawada ka jara weliba infar samay doonee ee saaxiibkay cabdinuur borow markoo kaleed iyo barnaamijka xog waran ha ka dhowaada maalin fayle dhegaystayaal si kasta isinin dhegahaytan idaacadda maqalsheehasiin deerahayo dhammaantinba xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir oo ku midda baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo warbaahinta kala hadalay caasimada soomaaliya muqdisho weliba uusan ka baaqay dadka dad weliba uusan ka baaqay insi shuruudlaange xoriyadii oo helan dadkii magaalada beledweyne shalay lanka hirhiri sababo la xiriiray dalkii ikraan tahliil faarax xildhibaankii odayaasha dhaqanka iyo walgorodka gobolka hiiraan ka baaqi in arrinta markaasay lankadorna islamarkaana dadkaasay la dhibaateeya xoriyadii horiyadan helan xildhibaankiisaas haata weliba us xaqiijay in ka dowlad ahaan ikraankiisye ee weli inku yoran oo daba suryin siduus hadalkan dhaki waxa aan murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa waalidka ikraan tahliil faarax iyo shacabka soomaaliyeed ee runtii aada uga naxay aadana uga argagaxay waayideedii iyo in la iclaamiyey in la dilay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxa aan codkayga ku biirinayaa waxgaradka soomaaliyeed siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo dadka kale ee codsaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilka ikraan ikraan inay cadaalad hesho waa waajib dadka soomaaliyeed saaran ee waxgaradka ah ilaa la ogaado dhiiggeedii meesha uu ku baxay anigana kuwaas ayaan ka mid ahay daba taagan dhiigga ikraam iyo dilkaas waxmagaradka ah runtii in la isku turtuuro ma mudna waana wax lala yaabo in xataa kuwii lagu tuhmayey inay nabadda necab yihiin ay ka bari noqdaan oo ay iska fogeeyaan dilkeeda dhanka kaleeto waxaa maanta isoo gaartay oo iyaduna runtii murugo leh in dad ku abtirsada ama ay isku heeb yihiin ikraan una murugooday kana naxay dhibka gaaray ay maanta afduubteen saddex dhallinyaro ah oo beel kaleeta ah iyaga oo tuhunka qaba in beeshaas dad ka tirsan ay lug ku leeyihiin hay-adihii ay ka shaqayn jirtay ikraam waxaan doonayaa inaan halkan baaq uga diro odayaasha waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan degmada beledweyne in dhallinyaradaas si deg deg ah oo shuruud la-aan ah ay xoriyaddoodii ku helaan sax ma ahan dhaqanka ah in dadka aano iyo waxyaabo noocaas oo kaleeta ah inta loo raadiyo dadaan waxba galabsan la haysto arrintaasina arrin hadda u khidmaynayso ama waxtar u yeelanaysa ma aha cadaaladda aanu u goobayno ikraam waxa aan jeclahay inaan bogaadiyo ugaaska beesha ay ikraam ka dhalatay odayaasha dhaqanka waxgaradka maamulka degmada beledweyne iyo aqoon-yahanada tirada badan ee maanta u gurmaday inay shaqaaqada halkaas taagan xalliyaan ilaa iyo haddana ku guda jiro waxaan rajaynayaa in dadaalkoodaas uu miro dhalo waxaan rajaynayaa dadka walaalaha ah ee ku wada nool degmada beledweyne oo wax badan ay ka dhaxeeyaan inaanay shaqaaqooyin meelo kale ka dhacay iyo ficilo aanay iyagu lug ku lahayn ee aanay keenin xasilooni darro iyo kala fogaansho iyo dhibaatooyin kale oo sii dhaca dhammaan waxaan ugu baaqayaa qaybaha oo dhan inay isdejiyaan walaaltinimadooda ilaaliyaan dhiiggooda ilaashadaan ayna ogaadaan in iyagu ay yihiin dadka ay wax ka dhexeeyaan oo xigto iyo ehelo iyo qaraabo iyo darisba wada ah dhallinyarada maanta la afduubtay waa macallimiin iyo dhakhaatiir iyo dad howlaha wanaagsan oo khayrka ee ka shaqeeyo waxaan rajaynayaa inay si deg deg xoriyadooda ay u helaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii weliisi toose in la dareertan wasiirkii hore ee walbarashada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre waliba eedan injeediyey wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya uu saka tilmaamiyey intii welwel badan ka abuurtay arday iyo waalidiin soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku nool
guud heshiis wasiir iyo muxuu ahaa duqi magaalada iyo muxuu ahaa muxuu ahaa galeeqaankii guud ee dowladda ay isla saxiixeen oo prime ministerka xafiiskiisa kor joogtay agaasimo guud warqad soo qor uu yidhaahdo iskoolaadkan la noqday ihaanay ku tahay systemka waana in lagu ciqaabo yani ra'yigeyga intuu dhib hadda abuuray ayaa ku filan in lagu ciqaabo xataa ma istahilo qofkaas kheyr mas-uulka ah inuu inuu shaqadoodeedo dhan sii hayo maxaa yeelay dhibka iyo xanuunka uu kalifay uu ku kalifay ardadii iyo waalidkii iyo welwelku abuuray ayaan wax la siistaba la arkin haddii qof uu damca inuu qof kale shaqadiisa qabto wax walbaba waxay doontaa u geeyaan waxaa weeye wax fiican ma aha arrintay heshiiskan wuxuu ka mamnuucayay muxuu ahaa wasaaradda waxbarashada in ay faragelin dambe ay samayso balse faragelintu ay noqoto mid lagu taakulaynaayo oo lagu garab gelaayo oo looga shaqaysiinaayo oo wax loogu qabanayo nidaamkan muxuu ahaa hadda ka dhawaajisay oo muxuu ahaa iskuullada la kala bedelanayo iyo transferska iyo waxaas maba loo baahno wasaaraddu inay inay howshaas gacanta la gasho maxaa yeelay systemka hadda la sameeyey oo imiska markaa la fadhiisiiyey ayaa dadka u kala qaadayo howsha u kala wareejinayo oo mataqaanaa ardayga la bedelayo iyo kasoo bedelanayo kulli ka shaqaynayo haddii gobolka banaadir uu mataqaanaa ka gaabiyey shaqadiisa waa la kor joogtaynayaa waa la fiirinayaa waxa ka khaldan waa la saxayaa hadday dhaqaale xumo tahay dhaqaalaha laga raadinayaa muxuu ahaa hadday maamul xumo tahay maamulka lala dhisayaa laakiin marnaba waxaan macquul noqonaynin in muxuu ahaa heshiiskaas laga noqdo ma laga noqon karo iska dhaaf agaasima guuda wasiirkan ka noqon karin cid ka noqon karta ma jirto yaa yaa mas-uuliyadda waxbarashada saaranta wasaaradda waxbarashada marnaba class inay maamulaan fasal inay maamulaan mas-uuliyaddeeda kama mid ah inay daba ordaan classne waxaa keliya lagu fasira kara waxa weeye inay daba ordaan musumaasuq iyo iyo waxyaabaha aan wada tuhmayn oo dhan miyaa kansal garayn karo oo oo baabi'in kara heshiiskaas heshiiskaas waa one way waa hal dariiq oo hal dhinac ujeedo weligii cid baabi'in karto ma jirto waa la saxayaa
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijkii si toosa aan la dareertaan xildhibaan daahir aamin jeesow oo ku midda baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya weliba uus eray al-shabaab dil ikraan faarax ma ewalon ag balo korna hadalkun iyo weliba uu sakashe ay shirjirayd oo magaalada muqdisho qobada xildhibaanka geeka waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatadii iyo dhibkii ku dhacay gabadhayda qaaligii ugu ahayd ikraam tahliil faarax iyo qoraalkii ka soo baxay hay-addii ay ka tirsaneed ee niisa runtii marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo tacsi ah innaa lilaah waa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto ikraan dabcan awal waxaan lahayn nolol iyo geeri waxaan ku hayna male maanta siiqada taas waa ka duwan tahay hay-addii aan tuhmaynay inay ikraan nolol noogu keento waxay sheegeen inay ikraan dhimatay marka arrintaas iyadaa waxay caddayn cad u tahay inay ikraan ayna nooleen xilliga ay soo gaadhay cumrigeeda allahu aclan xilliga ay dhimatay allahu aclan annagu ahalkeeda haddii aan nahay ma hayno laakiin haddane waxaan ka guuraynaa inay ikraan nolol aan ku raadino waxaan u guuraynaa in ikraan ciddii dishay ay muxuu ahay cadaaladda la hor keeno iyo inay ikraan cadaalad hesho warqaddii ka soo baxday hay-addii ay gabadha ka tirsaneed ee niisa ee walaaca badan keentay ee aan bulshada inteeda badan inteeda badan ba aan idhaahdee boqolkiiba siddeetan ay bulshada ku qanci waysay dadka famiilkii gabadha ee aniga xildhibaan jeesow aan ka mid ahayna ma ku qancayno kumana qancin sheekaan idin sheegayaa maama ayaa hadda ka hor canugaas u hadli waaye ilaahow wiilkaygaas ii hadlo ilaahow wiilkaygaas ii hadlo siday u laheyd wuxuu yidhi hooy aan kuuxee hadda lixdan iyo shan maalmood go-aankii aan sugaynay ee hay-addii ikraan sargaalad sare ah oo niisa ka tirsaneed aan ka sugaynay waxay noqotay shabaabaa dil lama sheegin shabaab meeshay ku dileen lama sheegin goorta ay u gacan gashay lama sheegin muxuu ahaa sababaha ay u gacan gashay shabaabaa dili ma dhaafsan kuma qancayno marka shabaabaa dili shabaabkiina waa soo hadleen xaqiiqatan kuma qancin kumana qanci doonno arrintaas iyadaa shabaab waa hadleen annagooba og shabaab haddii canug yaroo sakiiroo dowladda u shaqeeyo ay qabtaan inay sawiraan soo bandhigaan dilaan sheegaan inay dileen annagoo og inay dhaqanka shabaab saas u ahaa dabcan shabaabka ruuxooda yaa qaadan waaye in la yidhahdo ikraan iigaa dila iigaa i gacan gashay annagana waa qaadan waayni hay-adda dib haasi ugu noqoto warbis sareexa ah ee bulshada kacday ee la kiciyey ay ku qanci karaan ha soo saarto runtii arrinta niisa niisa qoraalka ay soo saareen kuma qanacsanin waxaan aan niisa farayaa in wax lagu qanci karo ay dadka usoo usoo gudbiyaan ma garanayo anigu kiiskan cidda faraha ku hayso oo nuucan u maanad garaynayso waa garan waaye niisa gabadhaas iidaa lagu tuhmay dadkii oo dhan iiday ku tuhmeen waa inay raatantiis ku soo galo si akhlaaqiyin ah ayaa la siiga bixiyaa waa inay si akhlaaqiyin ah kiiskaas arrintiisa isiiga ay isiiga eh, muxuu ahay ummadda ugula hadlaan ee ay muxuu ahay wanaajiyaan waxaa weeye ma aha waxa aan baryayno ma aha arrinta oo een, muxuu ahay een, een, niisa aan ka tabanayno iyo qaabka ay kiiskan u maanajgareeyeen ma aha wax aan aan aan aan aan weydiisanayno ama aan baryayna ma aha waa waxaan xaq u leenahay waa inay si bareer ah ay ay arrintan uga hadlaan Een, waxaan rabaa inaan baaq u diro beelaha hiiraan khaasatan magaalada beledweyne wixii ka dhacay shalay ma aha wax muslimnimada xataa baal kale ma aha waxaan arkayay dad muwaadiniin soomaaliyeed ah muslimiin ah muxsiniin ah dhibaato loo geysanaayo laqa qabanaayo dagaallo colaadeed dhiilo colaadeed ee ay taagan tahay ayaan shalay arkayay walaalayaalow wiilka dhallinyarada ah ee meel idinkula koray ee ahal iyo qaraabada la wada yahay dadka aad uga aanaynaysiin waxaa laga yaabaa aqoonis xataa dadka inaan iska dhex aqoonin aqoonis xataa dadka inaan iska dhex aqoonin dadka aad- qofka aad uga aanaanayso waxaan wax hay-ad dawli ee ka dhex dhacay waaye oo ikraan kiiskeeda shaqo kuma yeelan karo qof muwaadina
waa hagaag dhegaystayaal weli weliba si toosin la dareertana barnaamijkii dabagal barnaamijkii xogwaran ee idaacadda raadiyo baydhabo Ee, qeybo dambe barnaamijkantiin un gudubna iyo heestii dhextaalka waliba waa hees halkudhigshi iyo dulma isku dhaafnoy heesta waliba kuluuqayay xariir axmed aarshe iyo liibaan zaki
waa duni doolar hayste dufa lagu ogaadaba darajeeya aadmigu dufa lagu ogaadaba darajeeya aadmigu. Waa duni, doolar hayste, dufan lagu ogaadaba darajeeya aadmigu. Dufan lagu ogaadaba darajeeya aadmigu.
waa duni ciyaartiyo agoontii inta layska dacalmaray xaqoodii la duutiyey inta layska dacalmaray xaqoodii la duutiyey waa duni ciyaartiyo agoontii inta layska dacalmaray xaqoodii la duutiyey inta la iska dacalmaray xaqoodii la duutiyey
waa duni waa duni kii aan dabkaba shidan la damaaciyayo dulmigii la sahansaday waa duni kii aan dabkaba shidan la damaaciyayo dulmigii la sahansaday dulmigii la sahansaday aan qoshadu sidweye damiirkii maxaa helay dam qoshadu sidweye damiirkii maxaa helay siday diintu nagu tidhi ninka daabku seexdiyo diinaar midaan hayn daayo way u simayin dam qoshadu sidweye damiirkii maxaa helay damqashadu sidweye damiirkii maxaa helay siday diintu nagu tidhi ninka daabku seexdiyo diinaar midaan hayn daayo way u siman fadiilaye adma daawo loo heli admu diirku naxaya midka daara jeexdiyo danyaaraha miskiinka dayn way u simayiin dadka kala fadiilaye adma daawo loo heli admu diirku naxaya midka daara jeexdiyo danyaaraha miskiinka dayn way u simayiin dadku habasinaade duudsiga madayna ah
duniduba hanuurte dulmi may iska diidnaa fikirkiiyo danyarahana xoloma ugu tegnaa
fikirkiyo dayarahana xoolama ugu deeqnaa
dadku habasinaade duudsiga madayna ah
duniduba hanuurte dulmi may iska diidnaa fikirkiiyo danyarahana xoloma ugu tegnaa
fikirkiyo dayarahana xoolama ugu deeqnaa
waa hagaag ka dhegeystayaal heestaas meel ka dhaafnoy oo halkudhigshahay dulmo isku dhaafne weliba weliba la dareertanaa barnaamijkii xog waran ee idaacadda raadiyo baydhabo waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii ee la dareertan madaxweynaha dowladda mareykanka john biden iyo weliba saxiixay amar fulin ee oo ka amari hay-adaha f b i da mareykanka intii oo kale shaandheyn ka sameyn dukumiintiyada la xiriira weerarkii argagixisadahay oo dhiya tan iyo kowkii sebtembar lamaada kun iyo kowdii amar kun iyo weliba habahay jamaaday shalay welibana taageeran ee qoyska dhibanayaal weerarkaasay in muddo raadiyay cadaalad iyo in la diiwaangeliyo kiisasyo baaritaan horleh ayaa la sameeya markii weerarka saydhiya welibana weerarka saydhiniga kiishe lanagay dhiniga iyo muwaadiniin sacuudiyaange iyo qaar kumid dadkii afduubayaashahay oo weerarkaas ka dambeeya dowladda sacuudiga ayaa weliba markaas iyo beri isku kuwalay weerarkaasi intii kulug lahayti balse ilaa ay hadda weerarkaasi mijaarta dowlad si rasmi lanka caddeeya in iyo galaangal kula hayti maalin fayle dhegeystayaal weli barnaamijkii la dareertan etoobiya iyo sabtida geeka sheegday in ku badan boqol iyo konton baabuur oo wada gargaar bani-aadinima lama todobaad lahadhaafi lamaadi todobaad lahadhaafiyo deran gobolka dagaalada kudareera ee tigrey kureed markii qaramada midoobey ka degdiyey in musiibo fuulkafooliha ka wajahanya waqooyiga dalkaas sarkaal sare oo ku tirsan qaramada midoobey toddobaadkii lahadhaafi weliba uu isxaqiijay xanabaada gargaar ka saaran gobolkaas weliba lugyaaba inti dhibaatayta kumanaan qofood oo ku nool gobolkaas oo xilligon nolol duruufo shalgadiisan hawajaadi ururka midooda africa weliba sidoo kale iyo kabooriyana dowladda etoobiya intii ay dardar geliyda dadaalada laku xoojow in gargaar la deersiiya gobolkaas oo ku dareeran dagaalo muddo toban biloode wasaaradda nabadda etoobiya sabtada geeka weliba ay xaqiijiday in gargaarkaas la deersiiya dadkii dhibanayaashahay bayaan yaha dhigdi barta twitterka wasaaradda welibana markaas laga xaqiijay in ku dhowaad baabuur tahay ilaa shan boqol laakiin hadda gobolkaas deeran ilaa boqol konton iyo lama baabuur oo lanka talagali in la kacaabiyo gargaarkii wadan dadka dhibanayaasha e welibaa la sheegay in todobaa in dadka baabuurta wadaan kantaroolada la kabaaray ahaadeen ilaa todoba kantarool laakiin hadda laa ka koobi laba kan laba kantarool oo shil laba kantarool oo shil keliya kusimaha isudubaha arrimaha bini-aadinimo ee qaramada midoobay ee etoobiya ayaa sheegay in qiyaastii shan dhibic laba milyan oo qofood boqolkiiba sagaalon dadka ku nool gobolka tigrey in dadan baahan gargaar bini-aadinimo kureed markii dadtiradooda daras ilaa afar boqol oo kun oo qofood xaalad nolol xumaha wajahday malaayiin qofood iyo qarkan saaran intii kubug taalan gobolladii sida canfurta iyo amxarada kureed markilaha ka sheegay macluul daron maxbuus laka magacaabo meg dandron oo ku mid ahaaye ciidamadii ka dagaalamahay soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo sideedii iyo ka fikirhay intiusa suurtageliya qorshishii siyaasadeed oo intius hana sharaxa xildhibaana aqalka sare ee mareykanka uusa oona ku gala doono gobolka alabama meg dron weliba uusa waday diyaaradii helicopterka hayti oo laka magacaabay black how walibana diyaaradaas iyo laka qaraxiya kureed markii laka dhawi qorooga magaala sheyleerow r b g taasi oo shaantinti uusan gacan gala maleeshiyaadkii ka dagaalamaya soomaaliya oo dagaalada kala jaray ciidamada mareykanka ciidamadii gacanta angale shaksigaas welibana la gacanta lakahaaya muddo ku dhow tumiyo kow bere markii dambena wal fasaxi sarkaalkun weliba uusa ku fadhiday shaqada ciidanamo kureed markii uusa xubin firfircoon kunagadii kula kulamo siyaasadeed ololihii siyaasadeed ee mareykanka iyo ololihii doorasho allahka doorada george w bush lamada kun iyo afartii master meka iyo weliba taariikhda military uusa ka galay baali dahabi ah welibana qisooyinka kiishay la kafaafiyey jaraa-idada iyo caalamka iyo mareykanka welibana markaasay ololashay saldhig dhigday halkudhig leerow meg weliba markaasay usahnoolay doone muuqaalkii iyo dhacdooyinkii ku dhiya caasimadda kun sagaal boqol sagaaliyo sideedii guud ahaan dhegaystayaal weliba intaa kagabagabeyne barnaamijkii xog waran oo isan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhaba intanu kulmaana dhegaystayaal barnaamijkan lamida ammaano allah dhegeystayaalka weliba xasuusiyay barnaamijka oraleysa weliba dheego kortana oo ka saacadda markii eeta afar saac iyo barhamiina mahadiya leedama intaanu kulmaan barnaamijkan lamada an iyo maxamnuur ammaano allah